galab wanaagsan dhegaystayaasha iyada qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha talo waa kuma ninkaasi soo ismail garaynaya amaba dhoola cadaynaya horteeda soo fadhiya sahra inaad amerikanooday waxaan ku garanayaa waxaad leedaha wuu soo ismail garaynaya waa tahay waa saaxiibkaa waa saaxiibkiin waa maxamuud mascade oo mar kala fadhiya madashii aad ibraahin xasan daandurey kaga barateen yaa salaam waabana kuu xiisnay annaga iyo dhegeystayaashuba e waan isu xiisnay kulligeen waa tahay maxamuudow bal inoo soo qabo warqadda ugu horreysa ee aynu barnaamijka ku bilaabayno zahra warqadda ugu horreysa ee far waaweyn baa dusha lagaga soo qoro tahniyad aroosa ayaa lagu soo xardhay waxaana lagu bilaabay waxaa halkan tahniyad aroosa ka diraya injineer maxamed faarax dalmar injineer cabdilaahi maxamuud beeldaaji cabdilaahi cali cartan cabdi faarax dalmar bashiir siciid cismaan axmed maxamed xasan axmed jaamac cali cabdirashiid maxamed cabdilqaadir makaahiil cabdiqaadir axmed dhammaan asxaabtaasi waxay tahaniyad u dirayaan baa layidhi ismaaciil abshir yaasiin dalmar iyo marwadiisa maryan cabdilaahi saalax oo ku aqalgalay magaalada boosaaso gaar ahaan hoteelka karaama laba taariikhdu markay ahayd juun toddobiyo labaatankeeda sanadka labada kun saddexiyo tobanka waxaanu leenahay bay leeyihiin noqda kuwii isku waaree ubad kheyr qabe eebe uu kala siiyo amiin allah aqbalo baanu leenahay warqadani waxay naga soo gaadhay naasir saleebaan qaloombi naasir gargaar maxamed maxamuud xirsi gurey xuseen fadal iyo xamse ibraahim gaagaale iyo maxamed maxamuud cumar faras ayaa la xaji cabdi cawad iyo faysal barre kabayle iyo cumar maxamuud cumar faras dhammaantood asxaabtaasi hambalyo iyo bogaadin iyo duca waxay hawada usoo marinayaan boqorka idriis maxamed maxamuud iyo marwadiisa deeqa xasan mahdi oo dhowaanta ku aqalgalay magaalada hargeysa qoyskaasi waxaanu leenahay ilaahay hadi ka dhigo reerkii isku badhaadha ubad kheyr qaba ilaahay kala siiyo noloshoodana farxad ku qaata waa tahay zahraay waxaan soo qabanayaa heestii halkudhigeedu ahaa kii dhaba jacaylku halkii kama dhaqaaqo dhidib dhidib baa u aasan waa tahay xalimo qaliif magool ayaa ku noqonaysa kidhawa jacaylkuna kidhawa jacaylkuna halki kama dhaqaaqoonidibawalay codkaa lama keeni karo laakiin heestaan naga heysasiisamiya waa tahay sahra warqadda xigta noo soo qabo codkii xaliimo khaliif iyo heestii kii dhaba jacaylka haddaynu intaa ku dhaafno warqadan maxamuudo waxay naga soo gaadhay waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa bay yidhaahdeen annaga oo kale ah muuna xabiibo faarax maxamuud iyo xaawo cali barre iyo saynabo cali barre iyo nasre cali barre iyo mahda waxaa la yidhi subayr maxamed iyo xasan subayr maxamed iyo cabdiweli subayr maxamuud iyo siciid faarax maxamed iyo cabdulaahi faarax maxamed iyo anisa bootaan ducaale iyo waxaa layidhi iqra bootaan ducaale iyo maxamed bootaan ducaale iyo muscab xuseen cabdiraxmaan iyo mascuud xuseen cabdiraxmaan iyo rowda maxamed xasan iyo malyuun cabdirasaaq khaliif iyo sacde maxamed faarax dhammaanta dadkaasi waxay jecel yihiin hambalyo iyo bogaadin iyo ducaanay hawada usoo mariyaan boqorka iyo boqoradda axmed subayr maxamuud iyo marwadiisa barni maxamuud cabdi oo arooskooda uu ka dhacay shan iyo tobankii bisha juun magaalada garoowe ee caasimada puntland anaguna waxaan leenahay ilaahay ubad kheyr qabaha idinkala siiyo waa taana amiin baan u raacinayaa warqadan waa warqad hambalyaha waxay naga soo gaartay aaba siciid cartan xaashi iyo eedo fawsiye macalin maxamuud hooye madiino axmed waasuge eedo faadumo cartan xaashi iyo caruurteeda muna cumar maxamed maxamed amiin cumar maxamed adeer maxamed cartan xaashi iyo xaaskiisa xadiyo maxamed warsame iyo caruurtooda oo kale ah xamdi hooda mustafa basimo maxamed siciid cartan iyo ilmo siciid cartan oo kale ah waa maxamed walaalihiye deeqo ikraan cadnaan iyo cabdilaahi maryan iyo weliba maryan siciid cartan sidoo kale waxaa hambalyadan diraya adeer cabdilaahi cartan xaashi iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa oo kale ah ciise xafse iyo shamsudiin eedo deeqa cartan xaashi iyo ilmaheeda oo kale ah imaan faransawi baa layidhi iyo raxwo faransawi iyo xamse faransawi iyo ayaan faransawi eede xaliimo xirsi qoor yare iyo odageeda cabdiraxmaan nuune iyo caruurtooda adeer cabdilaahi cartan xaashi iyo xaaskiisa xafse cali iyo caruurtiisa dhammaan reer cartan xaashi shuuriye iyo reer axmed waasuge iyo habareer xaliime xirsi iyo dhammaan asxaabta iyo helada oo dhan baa layidhi oo kala jooga london maraykanka soomaaliya yemen iyo waddanka belgium waxa ay tahaniyad hambalyo halkan uga dirayaan cabdiqani siciid cartan xaashi iyo fardowso jeylaani oo dhowaantan arooskoodu ka dhacay magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaan ilaahay uga baryaynaa bay leeyihiin inay noqdaan kuwa isku waara ubad kheyr qaba eebe uu kala siiyo sahra waa tahay annaguna waxaanu leenahay aamiin allaha aqbalo dhinacii heesaha ayaynu mar kale maxamuudow jaleeci doonaa axmed gacayte yuusuf codkiisa iyo heestii inaan weli inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar waa tahay weliba waxaynu leenahay idaacadahana ka dhegeyso markhaati baa loo samaynayaa soo ma inkastuu warkayguba waabay qadhahaadhiyo wadmakaga daran yahay waxaad filatay yaable hadda anigu macaanay weedaahda ka maadido kasoo galaa ama badda hawaaweyn aadaan ka hawaraysaa ilima warneeriyo kii webi kasoo galaa ama badda hawaaweyn aadaan ka hawaraysaa inaan weli ku jecelahay weydii dadka badan inaan weli ku jecelahay weydii dadka badan inaan weli inaan weli alla inaan weli inaan weli ku jecelahay weydii dadka badan inkastuunan waayadan wejigaaga imano waddadiina suhumarin walacaagii kama tegin waddanaha jidhkaygo sibadii u wahintay inkastuunan waayadan wejigaaga imano waddadiina suhumarin walacaagii kama tegin waddanaha jidhkaygo sibadiigu wahintay markaad wada jidhkeeni iyo weheshidiidan anna keli weado wisiisibaan ku maqaanee markaad wada jirkeeni iyo weheshidiidan anna keli weado wisiisibaan ku maqaane inaan weli ku jecelahay weydii dadka baqan inaan weli ku jecelahay weydii dadka baqan inaan weli inaan weli alla inaan weli inaan weli ku jecelahay weydii dadka baqan inta waqalka ahaa shaqo wagiyo habeenkii wadnahaygan ka unkudo ee aad werdigaayo sida weylida quuran wixii aniygaygu tahay inta waqalka ahaa shaqo wagiyo habeenkii wadnahaygan ka unkudo ee aad werdigaayo sida weylida quuran wixii aniygaygu tahay adduunyada wareegtiyo ibka waxahagu nulduman iwee umay aadan ka hawareystaa adduunyada wareegtiyo ibka waxahagu nulduman iwee umay aadan ka Ya salaam, waxba baa ka dhacay heestaasi inaan weli ku jeclahay iyo codkii axmed gacayte inta haddii aan kaga gudubno zahra maxamuudow warqadaha ayaynu ku noqon doonaa warqadani waxay naga soo gaadhay aabbo cumar ow cusmaan iyo caruurtiisa aabbo cali ow cusmaan iyo caruurtiisa dhool cabdi xuseen iyo caruurteeda hooyo aamine xasan iyo caruurteeda cusmaan maxamed iyo s- waxaa layidhi sakariye cali cusmaan iyo aabbo mukhtaar galool cilmi iyo khadra ow cusmaan maxamed iyo malka ow cusmaan maxamed iyo run ow cusmaan maxamed shucayb ow cusmaan maxamed iyo khadra xaaji geydh ismaaciil iyo caruurteeda aabbo mukhtaar galool cilmi iyo caruurtiisa iyo hooyo faadumo faarax khaliif iyo caruurteeda iyo koos galool cilmi iyo weris galool iyo quraysho galool iyo caasho galool iyo abokor cumar iyo caynaansho cumar dhammaantood dadkaasi waxaa jecelin habalyo iyo bogaadin iyo ducaha wada inay usoo mariyaan boqorka cabdirasaaq maxamed aw cusmaan iyo marwadiisa nasriin mukhtaar galool cilmi meherkooda wuxuu ka dhacay degmada allay baday waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano gabadh iyo caano ilaahay ha idinkala siiyo annaguna aamiin baanu leenahay allay baday jacaylkii inaan kugu dulbooya baan maqli jiray soo heeskumaana jirin horta saaray waa tahay warqadan kale haddii aan soo qabto waxay naga soo gaartay maama nuurte maxamed xirsi cali shire cali siraad shire cali sharmaarke shire cali iyo xaaskiisa mimi sacdiyo shire cali iyo saygeeda cabdilqaadir tubaako maama caluula daahir sacdiyo bashiir iyo saygeeda sahra bashiir iyo saygeeda cabdiyare bashiir iyo marwadiisa maxamed bashiir iyo marwadiisa shaafici bashiir iyo marwadiisa macalin qolof axmed cali cigaal cabdilaahi nuur maxamed kolombo cabdicasiis axmed mahdi saadiq madaxey cabdiweli ayga cabdicali ajana cismaan aadane cumar cilmi axmed askar mawliid amiin mustafe nuur mustafa ibraahin ibraahim sulub cabdi askar ismaaciil ladiye cabdilaahi jaamac cabdiraxmaan maxamuud axmed maxamed diini qaadir waa qadiir cali cabsiye cabdi geele iyo marwadiisa maan cumar buux iyo xasan cali iyo weliba dhammaan asxaabta magaalada winnibeg gobolka minitoba ee wadanka canada baa layidhi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan liibaan shire cali iyo fartuun bashiir ow cali oo dhowaan gabadhi ugu dhalatay magaalada winnibeg ee gobolkaasi minitoba ee dalka canada gabadhaasi waxaanu leenahay ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda amiin allaha aqbalo maxamuudo balinta inaan dhinaca heesaha gelin warqad dad koobani ku qoran yihiin haddii aan iyadana soo qabto hinde maxamed careef iyo raxme ciidla nuur iyo farax axmed cabdilaahi farax deeqa iyo ifraax ciidla nuur iyo suhuur axmed cabdilaahi nuuro bashiir xasan nuuro qaali iyo raxmo bashiir xasan iyo nimco cabdiraage iyo barwaaqo sihaam iyo najax maxamed nuur iyo cawo maxamed nuur iyo nimco ayaan ciidla nuur iyo najme ciidla nuur dhammaantood waxay hambaliya bogaadin u dirayaan maxamed axmed cabdilaahi iyo marwadiisa sacda siyaad xaashi oo meherkoodu ka dhacay magaalada gabiley waxaanu leenahay ilaahay meherkaasi ha ka dhigo kii uu ku xigo aqalgal khayr qaba iyo ubad baariya uu ilaahay kala siiyo waa tahay zahra de ciidla nuur baan maqlayay ma ciidla nuur keeni baa mase waa mid kale waaba isla iyagii Ah, waa isla ayagii de inaguna maan iyaga salaano marka waa fursade marka waa sidaas si aad sheegtay Mm.
aniga iyo maxamuud mascadana waxaanu hambalyo taasi lamida hawada usoo marinaynaa maxamed axmed cabdilaahi xareed iyo marwadiisa sacda siyaad xaashi oo meherkoodu ka qabsoomay aad Gabiil.
iyo aad sida iga dhe ciidla nuurkiiba haddii uu meesha maray Mhm.
inaguna halkeen ku harnaa Mar de meelaan haddii ku la- harno nalaleyna soo qaad may may may waawe meelaan ku harnaahay ma harin soomaan waa tahay sahra dhinacii heesahan ku noqonaynaa heesta aan soo qabanayo dhegaystayaasha inta isguursanaysa iyo weliba asxaabta barnaamijka ku xidhan iyo annagaba waa heesta halkudhigeedu yahay gayaan waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdifitaax yare
gudaha hilaaciyo sida roob gar adag helay goonyaha nugaaliyo gowlala labiyo gudaha hilaaciyo sida roob gar adag helay goonyaha nugaaliyo gowlala labiyo allaahi dhagaaloy waxa tahay gadaasi guulaha isku keensimo guulaha isku keensimo allahe dhagacaaloy wax tahay gadaase guulaha isku keensimo guulaha isku keensimo gayaanshika wacaano gobahoo xishoodlo gacalimo ku ladhantay gayaanshika wacaano gobahoo xishoodlo gacalimo ku ladhantay waxa tahay gadaasi aguulaha isku keensiyo sidii genya ugubo galabtii markay tahay gembinaysa socodko gembiskiyo xayaara sidii genya ugubo galabtii markay tahay gembinaysa socodko gembiskiyo cayaara rabbi galad u siiyo gola joog labaate guulaha isku keensimo guulaha isku keensimo rabbi galad u siiyo gola joog labaate guulaha isku keensimo guulaha isku keensimo gayaanshika wacaano gobahoo xishood ya salaam ya salaam waxbaa ka dhacay xataa farsamo yaqaankii baa weli madaxa ruuxayo zahra waxa uu leeyahay good music good music buu ku haya
weliba hadduu af soomaaliga aqoon lahaa Eh, ereyadana uu la dhici lahaa weliba Laakiin dee haatan sida isu ruxayaanba muusigii- ka helay baan Aha, muusigii iyo laxankiiba hadda dhinacu riday marka waxaad leedahay dadkii galabta ee shaaha iyo kuraasta usoo qaatee guriga meel ka baxsan fariistay inay barnaamijkan dhegaystaan dartii iyaguna iyagoo surxayaan ka qabanay aad iyo aad Waa xagaag, waa waa xagaag.
tahay cabdifataax axmed tacabir codkiisa intaa haddii aynu kusoo dhaafno dhinacii waraaqaha ayaynu ku noqonayna inoo soqobo maxamed zahra warqadan gacantayda haatan kusoo dhacday markii aan warqada fiirinaya baan waxaan ku arkay magacaan aqaan oo guursaday laakiinse bal magacyada hambalyada diraya ambal hormar waan ogaa inuu guursanayo laakiin dee isma lahayn kiniisadan bay hoosta warqadu kaaga soo gelaysaa aan hormariya bal dadka iga horreeya anigu tayda dib baan u dhiganayaa aabe xuseen cumar iyo xabiibe ibraahim xasan abti cabdilaahi xuseen cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti maxamed xuseen cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa habaryar safiyo maxamed saygeeda iyo caruurteeda adeer xaaji maxamed cali hani xaaji maxamed shamso xaaji maxamed nashaad xaaji maxamed salamaanka xaaji maxamed cabdilaahi xaaji maxamed iyo dhammaan reer xaaji maxamed iyo reer xuseen cumar dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yidhi ismaaciil nuur xeefow ninkaasi waa saaxiibkay zahraay waa ninkan kulahaa wuu guursanayaa dee halka iyo norway buu ka tegayo magaaladii muqdisho ku aqalgalaya Ya iyo salaam.
weliba eh, wa- gacaladiisa ayaan yuusuf cismaan orooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho dhowaan waxaanu leenahay kuwii isku waara ubad kheyr qabe eebba uu idinkala siiyo aniguna hambalyo gaar ayaan u dirayaa saaxiibkay ismaaciil nuur xeefo waxaan leeyahay dee saaxiib gurka waanu kaaga horreyne soo dhowow weliba shaqa culus baa ku taalaan raacinaya anna ismaaciil waxaan odhan lahaa aad baad u nasiib badan tahay intaad qurbaha ka tagto qabowgii rafaadkii iyo subaxdii hore la kalahayay iyo intaad ka tagtay ood waddankaagii tagtood gabadhii aad jeclayd aroostay waad ku alqaysa weliba oo laguu tumayo laguu mashxaraday weliba meesha aad ku dhalatay haddana oo subaxii quraac diiran laguu soo yani dhigayo waxaad leedahay haddaad eh, qurbaha subaxdii ale sidaadoo isku dhulka lahayo ordaya aad rooti ismarsan jirtid aad iyo aad hadda beer iyo shaah haylo diiran baa kaa horeeya waxaan ka baqaya inuu soo laaban waayo buu yidhahda halkan baan dee degaya maxaa soo celinaya gabadhaad aan ka soo tegin miyaa sheekadu marka waa ta ismaaciil dhammaantay waxaanu ku leenahay mar kale hambalyo hambalyo ayaynu leenahay warqadan haddii aanay noo soo qabto maxamuudow ugu horeyn waxaanu salaamaynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha nalama kala qaadaya maanta halkaas aynu ku joojinaynaa aan u gudbo dadka salaantaasi diraya haye maxamed maxaa odhan lahayd Eh, warkaan dhihila waan isku celiyey laakiin waata ii hay marka amiire xaaji maxamed iyo xamdi carab xaashi iyo hooyo xaawa caydiid iyo caruurteeda iyo hooyo naadis caydiid iyo caruurteeda iyo hooyo aamine caydiid iyo caruurteeda iyo hooyo waxaa layidhi shaarikh caydiid iyo waxaa layidhi abtiyo mukhtaar caydiid iyo caruurtiisa iyo hooyo weri saban iyo caruurteeda iyo hooyo liin cabdi qaalib iyo caruurteeda iyo maxamed cabdilaahi iyo xaaskiisa iyo maxamed carab iyo xaaskiisa sarreeyo cabdilaahi iyo waxaa layidhi caruurteeda dhammaan dadkaasi hambalyo iyo bogaadin iyo ducaahooda waxay usoo marinayaan cabdilaahi caydiid maxamed iyo marwadiisa fadxiyo mahdi shuuriye oo dhowaanta guri galay arooskaasi cusub waxaanu leenahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo weliba farxad ku wada noolaada waa tahay saare warqadda ugu dambaysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesahan ku soo gabagabaynayana waxay naga soo gaartay khiyaarta kale ah hooye madiino gaab maxamuud cabdilaahi yuusuf cali sacdi yuusuf cali ruqi yuusuf cali siid cali yuusuf cali hooyo abshiro jaamac cabdilaahi dhaqane hiraabay caddi dhaqane hiraabay dhuuxo sheekh daahir adeer axmed geele salaado abshir cabdi istaahil sheekh maxamed anfac sheekh maxamed maxamuud ibraahim cali hibo aadan xareed dhammaan dadkan uu kala jooga soomaaliya maraykanka iyo waddanka koonfur afrika waxay tahaniyad u dirayaan doolar dhaqane hiraabay iyo weliba cabdisalaan yuusuf cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada phoenix ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd bishan juun keeda sanadkan waxayna leeyihiin ha noqdo guurkii loo aayo ee ubad qayrqaba laga kala helo amiin allaha aqbalo baynu leenahay maxamuuda warqadaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadka dambe intaaynu kulmi doonno waa sahre ciidla nuur iyo maxamuud mascade oo idinkaga tegaya heesta idinku soo maqan ahee inagu kala qulquli yani waxaad leedahay barnaamijkii waa dhammaaday gambaradii aa banaanka dhigateen soo qaata shaahi haddaad dhammaysateen iyo haddii kaleba adin kale idin taalaa waa go-aankaaga miya wallahi heestaas xanaaq baa ka muuqda kowdhe wax badan baa een, kala maarmi mayna iyo een, hayna kala walwaalin iyo heese lagu qaadi jiray aad iyo aad hadda hadda waa waxaa laleeyahay laleeyahay inagu kala qulqulay bal codka farxiyo fiska ayaynu dhegeystayaasha ku dhaafaynaa waxaanu idin leenahay toddobaadka dambe iyo xiise intan ka sii badan isu soo noqod wanaagsan
naftayda qimay bahan qalbiga ku haystemiya qaladka filaaye qaribaanida inayo haddana qalabsanidaaye qaribaanida inayo haddana qalabsanidaaye umaabti ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho miyay ka qabatay umaabti ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho miyay ka qabatay qadiragtiisaan lagu qadayne qadiragtiisaan lagu qadayne isma qaadi karayne isma qaadi karayne inagu kala